Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda Dowladda Hirshabelle Mudane Cabdi Fataax Cabduqaadir Cadow iyo geeka kormeershaqa kaseedii xaruntayo ka shaqeeyaan Maxkamadda Sare ee Dowladda Hirshabelle tan Gobolka Shabeellada Dhexe Maxkamadda Degmada Jowhar Maxkamadda Racfaanka iyo Xafiiska Heer Ilaaliyaha Guud ee Dowladda Hirshabelle wayna meelasay taa ka dhawaaya Heer Ilaaliyaha Guud ee Hirshabelle Garyaqaan Axmed Cadow kusimagoo guddoomiyaha maxkamadda sare ee dowlad goboleedka Hirshabelle Sheekh Yuusuf Maxamuud Macow mas-uuliyiin kale iyo weliba bahda garsoorka Hirshabelle kormeerka wasiirkii wayba ujeedsi ahaayay in kuurgalowga habsame in dareerowga shaqada garsoorka Hirshabelle u socona warbixinka eedan shaqada usuku dhugunsaday heer ilaaliyaha guud ee Hirshabelle Garyaqaan Garaad Axmed Cadow iyo kusimagoo guddoomiyaha maxkamadda sare ee dowlad goboleedka Hirshabelle
kusoo dhawaaw maxkamadda sare ee dowlada hirshabelle maxkamadu bulshada adeeg u sameeyaan marka adeega kala duwanay qabtaan marka qaybaho dhamaystiran yihiin inta qaybood ka koobnaeasolku ka koobna wa dhamaystiran yihiin dhanka adeega waxbaa ka dhimano waa iska bibilaaba la dhihi karaa rajaheena marka wada shaqay waa ina ka dhexayso wasaaradda iyo garsoorka intaba dhammaan bulshada loo wada adeegu haayaa shaqa kala duwanaa la haayaa bulshaduna ilaa xag way ku qanacsan tahay adeega loo qabto marka waa ku maasanta booqashada soo gaartay iyo maasha adnoo timiday rajeeheyna inaad intaan socodka uu ka badnaado baahayaa la qabo dhankaasay micnaha ka jiraan haday tahay haddaa tusaalahaan qalkan qola waxaa iskula shaqeeya tiim karmo garsoorka micnaha maxkamadda sare ka kooban dowladda hirshabelle ka kooban halkan wada isula shaqeeya saa daraaddeed waxaa loo baahan yahay meerka waasisan lagu shaqeeyo waa loo baahan yahay waqtigaada la gaari doonaa shay kasta loo hormashay waqtiga lagu biyaa lagu bixiyey iyo dadaal lagu baxshay waxaan rajaynaynaa in la hormariyo idinkuna qalinta ka qaadatiin dhankasana aad naga caawisin waxaad awoodiin waana mahadsantiin ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka hirshabelle cabdifataax cabduqaadir cadow iyo bogaadiyey shaqada muhiimadda iyo in leeta maxkamadda hirshabelle iyo u haayaan bulshada usoona mas-uuliyiinta iyo bahda garsoorka hirshabelle inkabaaqay inuu sii lama jibaaraan sidii aan ka shaqeeyhayaan ehlaante waanan ka adeegahayaan bulshada
waxaan rabaa inaan hortooda ka sheego waxna way bilaaban yihiin waxna way dhiman yihiin tusaale ahaan advocacy waan samaynay badan barbosallana waa qornay oo aan u dirayno dhammaan beesha caalamka inta wax taageerto oo aan weydiisanayno inay noo hirgeliyaan xabsi ku filan maxaabiista la hayo iyo kuwa kale ee dembiyada galo marka insha allah rajadeedu way fiican tahay waxaan rajaynayaa mar kale in garsoorkeenna waxa uu u baahan yahay aan ka xaqabtiri doonno tusaale ahaan haddii tababaro la rabo haddii ay tahay xuquuqyaadkoodii hoose iyo hadday tahay mataqaanaa daryeelkooda caafimaad intaba wasaaradda waxay u igman tahay in si hoose iyo si guudba ay ula shaqayso garsoorka magaceeda aad ka garan kartaan oo waxaa la yihahdaa wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka wada shaqaynteennu way hagaagsan tahay waxaad ka garan kartaa kormeerkayga iyo sida laii soo dhaweeyey waxaan leeyahay mas-uuliyiinta joogaan waa mas-uuliyiin odayaal ah yaqaano howshooda ka adag laguna diirsaday shaqada ay u hayaan ummadda